halkani waa washington laabta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax sabti ah bisha sebtembarna waa kow sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
gudista fircooniga lagu leeyahay waa googoyn waa gumaad iyo tolis marka waxay u leedahay gabadha dhib weyn mar alla marka mataqaanaa ay gabadh noqoto
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha bulshada rayidka ee jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil siciid axmed oo ka hadlayay kulan looga hadlay arrimaha taranka iyo gudniinka oo lagu soo gebagabeeyey jabuuti goordhow ayaad maqli doontaan waxaa kale oon idiin haynaa xisbiyada mucaaradka oo ka biyadiidanna dhimis lagu sameeyey golaha degaanka ee gobolka ontario ee dalka kanada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
maamulka maraykanka ee madaxweyne trump ayaa goostay lacagtii ay ugu deeqi jirtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan taageerada qaxootiga falastiin maamulka madaxweyne trump ayaa ku tilmaamay hay-addaasi mid ceebaysan oo aysan suurtagal ahayn in la hagaajiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa jimcihii shalay sheegtay in maraykanku uu gebi ahaanba joojinayo taageeradii maaliyadeed ee uu siin jiray hay-adda u n r w a wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in dhaqaalihii maraykanku siin jiray hay-addaasi oo lagu sheegay in ka badan boqolkiiba soddon shaqaalaha hay-addaasi uusan maraykanku hadda bixin doonin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay jimcihii shalay xubno ka tirsan golaha kongareska inuu ku tala jiro in heshiis ganacsi uu la saxeexdo dalka mexico muddo sagaashan maalmood gudahooda hadalka madaxweynaha maraykanka ayaa kusoo beegmaya kadib markii isla maalinimadii shalay ay guuldaraysteen wadahadaladii u dhexeeyay maraykanka iyo kanada ee ku saabsanaa sidii loo horumari lahaa heshiiskii ganacsi ee dalalka waqooyiga ameerika ee loo yaqaanay nafta xogayaha ganacsiga ee maraykanka ayaa sheegay in wadahadalada maraykanka iyo kanada ee dhinaca ganacsiga lasii aanbaqaadi doono arbacada waxaana uu intaasi raaciyey inay suurtagal tahay in kanada ay dib ugu soo noqon karto heshiiskaasi
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa maalintii shalay dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey kulan maalmahan socday oo lagaga hadlayey arrimaha taranka aadanaha iyo waxyeelada gudniinka fircooniga ah ee lagula kaco haweenka shirkan waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey golaha bulshada rayidka ee jabuuti guddiga xuquuqda aadanaha jabuuti iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qoyska gudoomiyaha golaha bulshada rayidka ee jabuuti ismaaciil siciid axmed ayaa kulanka kadib u warramay wariyaha v o a ramadaan muuse bulshada rayidka ah iyo guddida qaran ee xaquuqal insaanka iyo tanii jamciyadda qurumaha ka dhexaysay finiab kuba waxaa la isku yidhahdaa bahda horumarinta marka barnaamij kaste oo cid ay keentana bulshada rayidkii waxay ku khasban tahay inay raacdo ayada oo baraarujin iyo mataqaanaa wacyigelin u samaynaysa bulshada kolba wixii la hirgeliyo sidii loo hirgelin lahaa markaas arrintan yadii taas ayuunbay la xidhiidhaa marka waxaa laga hadlayey xaquuqal insaanka taranka siiba ka hortagista gudista nooca fircooniga ah markaasaad og tahayna gudista nooca fircooniga ah oo imminka m jf loo yaqaan waxa ay ka mid yahay
gudistu hay dambaysa ismaaciile wax kastoo lasoo bandhigo miyaad raacaysaanuun haddaad tihiin bulshadii rayidkeed mise marka hore waad iska baandhaynaysaan oo adeegaysaan wixii dadka dan u ah maya waxa weeye morta waxaa la galaa mataqaanaaye wadatashi baa la galaa waa la qorsheeyaa waa laysla eegaa intaa la imanshirkaba waxaa jira xog baa la wadaagaa marka xogtaa la wadaago ee safgarad muuqda uu dhaco ayaa shir la wada galaa Waayahay, Marka gud- shirka la wada galana nin kastaba hawshiisa ayuu qabsadaa marka t- wacyigelinta waa mataqaanaa waa t- annaka nagu aadan waayo annaku waxaan toos ula xidhanaa bulshaweynta Waayahay.
sidaa daraaddeed bay annaka mataqaanaa waxaa la wixii hirgelinta Waayahay.
ayaanu ku shaqo leenahay shuruuc kasta Waayahay.
oo halkaa lasoo bandhiga si loo hirgelin lahaa ayaanu kuna bulshada ka wacyigelin lahaa waay ismaaciil eh, gudniinka fircoonigaabad afka ku dhufatay waxaan eh, beryahan dambe gudniinka haweenka iyo mujtamacyadii danta ugu jirta maxay tahay xoog baa loo dabagalay qaarkood mashruuc bay ka dhigteen in layskaga hadha miyaan ahayn
rabadaan oo gudista fircooniga iminka lama hadal qaadin waa arrin aad adduunyada u wareerisay Ee, afrika waxaa la bilaabay dagaalkeeda iyo afartamayadii Ee, duniduna waxay bilowday kii oo afrika waxaa bilaabay dalka maga- sudan dalka magaalada khartum ayaa lagu bilaabay afartamayadii Ee, kii shir baa la isku yimid magaalada janeef taas oo la sameeyey guddi xaqiiqa raadis ah soona diyaarisa hawleed iyo wardhimo dhaqameed ka warramaya dhibta ay leedahay guusta fircooniga ah waxaa mar labaad la isugu yimid haddana kii khartuum waxaa la gartay dhibaatadaas inay ka mid tahay dhibaatada caafimaadka dadweynaha Nin yar haddaan kaa dhex galo adoo iga raalliya ismaaciil arrintaad halkan ku hadlaysaan taranka aadanaha ma waxbay yeelaysaa gudniinka fircoonigu arrintaa miyay hor joogsanaysaa suti weligeed gudniinka fircooniga la soo samayn jiray haddana taranku iska socdee dadku iska dhalanayeen way yeelaysaa ee, waayo cilmi baa yimiday dadkuna waxaan caadi ka dhigteen baa waa caado caado dhaqameed iyo tu bulsho islamarkaana diinta islaamku si fiican loo garanayn ayaa lagu samaynayey way yeelaysaa maana dhib weyn bay geysataa xagga taranka xagga taranka waayo gudista fircooniga lagu leeyahay waa googoyn waa gumaad iyo tolis marka waxay u leedahay gabadha dhib weyn mar alla marka mataqaanaa ee ay gabadh noqoto caadadeeda si fiican u helayso marka iyo lagu- caafimaadka xagga caafimaadka weeyaan marka dambena dhibaatooyin badan ayaa dhaco madhaliisba waa noqon kartaa marka waxay ku haysaa dhib dhibaato mar kastaba maskax ahaan iyo muruq ahaan ee dhibaato keeni karta ilaa dhimasho waaya shirkan waxaad kala baxdaan maxaa looga dalleeyey ma dadka lagu wacyigelinayaa waxay soo kordhinaysaa maxay tahay hawlahan oo kale hawshan waxay ka mid tahay hawl soo socotay ilmaa kii oo lagu sameeyey dakaar hadalkaad kaga dhex dhacda dartoole ee, oo ka- ka mid ah mataqaanaa wacyigelinta iyo ka hortagista guud ahaanba ficilada ku lifaaqan caadooyinka ay gudistu ugu muhiimsan tahay iyo qaarar kaloo badan marka ilmaa afar iyo siddeetankii dalalka afrika ee, ayaa mataqaanaa gudi la yidhaahdo is- en, ah, qudida antar african amba isbaahisiga afrika oo gabdho u badan ayaa lagu sameeyey eh, dakaar marka ayagoo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dawaa'ilkuba ay garab siinayaan hawshaa soo socotay ilaa wakhtigaas unbay tanna ka mid tahay marka waxaa jira ilaa iminka dadka reer jibuuti maxaa dan ugu jirta hawshan oo kale waxaa ugu jirta caafimaad wanaag baa ugu jirta waxaa ugu jirta waxay ka mid yihiin dunida horoo maraysa oo la seexayna mataqaanaa waxyaalo badan oo heshiis badan oo aanu saxeexnay maadaamaanu heshiisyada saxeexnana tixgelinta- urdidantaana waa inaan tixgelino waan hirgelino waa inaan mataqaanaa sideeda waajibkeena ka soo baxnaa
gudoomiyaha golaha bulshada rayidka ee jabuuti ismaaciil saciid maxamed ayuu ahaa oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa dalka soomaaliya dib ugu laabanaya dhalinyaro fara badan oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga dharaab ee dalka kenya si ay aqoonta iyo waayo-aragnimadooda ay ugula wadaagaan dadka soomaaliya ku nool faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamed faarax shire alxamdulilah nabad waan ku haystaa waxbarashana waan ka dhamaystay alxamdulilah marka waxaan rabaa inta cilmiga keli intaan haysto waxaan rabaa inaan ku anfaco eh, dhallinyarada xagga joogto oo dalkayga baa ii baahan oo cunt- oo intaan soo bartay aan ku anfici lahaa horumarkiisa aan oo garab istaagi lahaa cabdirasaaq cabdulaahi maxamed iyo qoyskiisu sanadii labadii kun iyo sagaalkii ayay soo galeen xerada qaxootiga dhagaxley xilligaasoo dalka soomaaliya uga soo carareen nolol xumo ku dhufatay qoyskiisa iyo ammaan darri ka jirtay gobolka jubbada dhexe oo uu ka yimid waxaan imaaday qaxootiga markuu ahaa sanadka labada kun iyo sagaalkii sababta xagga iga keentay waa waxa ah- waxay ahayd maysan jirin nabad fiican dhallinyarada badnaa waxay noqdeen kuwo oo meelaha kale iska danla-aanay meesha u joogeen wax ay qabanayan ma lahan waxay noqdeen kuwo ku biira askari kuwa noqda mise kuwaan galaa marka saas sidaa daraaddeed waalidiintii ayaan zaaid ugu mahad celinaa iga soo wadeen meesha waayo hadda haddaan sii joogi lahaa meeshaas waxaan- waxaa laga yaabay inaan kusii hawaawo oo meelaha kale aan iska galo marka iyagaa zaaid ugu mahad celinaa markaan imaanayay alxamdulilah maanan haysanin cunto maanan haysanin waxbarasho maanan haysanin shalta oo aan guri mise meel aan seexdo maanan haysanin waxaan zaaid ugu mahad celinayaa agensiska mise hay-adaha oo nagu caawiyeen intaasoo dhan oo na siiyeen shaltar eh, guri na siiyeen cunto na siiyeen waxbarasho na siiyeen waxaa in badan uu ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxley xiliyo kala duwanna waxa uu ka shaqaynayay howlaha gurmadka dadweynaha qaxootiga cusub loo sameynaya isagoo dib u xasuusanaya xaaladihii adkay dalka soomaaliya uu ku soo maray gurmadna had iyo jeer u sameyn jiray in dadka qaxootiga dalkani kenya imaanaya uu gacan ka geystay dibdejintooda si iskood ah balse cabdirasaaq oo aan kula kulmay xarunta kumeel gaarka ee dadka qaxootiga dib ugu noqonayo dalka soomaaliya ayaa ii sheegay inuu go'aansaday in dalka soomaaliya dib uu ugu noqdo si dadka soomaaliyeed ee soomaaliya uu u garab istaago markaan inta imaanaya insha- eh, maan garan jirin waxba mise kumaan hal kumaan hal jirin oo maan garanaynin luuqada kale markaan imaaday inta waan bartay iskuulkayga waan dhammaystay haddana waxaan rajaynaya inaan ku laabto waddankayga soomaaliya oo aanan caawiyo dhallinyarada hadda soo baxayso si- oo int intaysan ku biiri lahayn waxyaalaha kale intaysan ku biiri lahayn aan ka soo celino waxba aan barno waayo waa mm, aqoon la-aan waa iftiin la-aan aqoon hadday leeyihiin waxba kuma kuma sii qajaami lahayn duurka maysan geli lahan tuuga may noqon lahayn hadday aqoon lahaan lahaayeen marka insha allah waxaan rabaa marka inaan marka xa kulaado arday eh, dhallinyarada soomaalida aan walaalanahay inaan ku caawiyo waxbarashada intaan awoodo dhalinyaradii ugu badneed xeryaha qaxootiga ku dhashay waxna ku bartay ayaa haatan dib ugu sii qulqulaya dalka soomaaliya ayagoo ka faa'iidaysanaya qorshaha hay-adda qaramada midoobey u n c r ee u fidisay si kastaba haatee dowladda dalkani kenya qaramada midoobey iyo dowladda dalka soomaaliya heshiis horaan ay ku gaareen in dib loogu noqdo dalka soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa mid dowladda dalkani kenya ee cabsi fara badan ka qabto arday fara badan oo dalkani kenya wax ku bartay in gudaha dalka soomaaliya markay tagaan ay ugu biiri karaan kooxda al-shabaab haddiisan dowladda dalka soomaaliya gacanta ku dhigin maxamed faarax shire v o a garisa
kadib dood adag oo ka dhalatay dhimista golaha deegaanka ee magaalada toronto ee dalka kanada oo uu soo jeediyey madaxa cusub ee gobolka ontario ayaa dhowaan xildhibaanada baarlamaanka gobolkaasi ay ansixiyeen dhimista golaha laakiin xisbiyada mucaaradka iyo dadka kale ee kasoo horjeeda arrintaasi ayaa hadda u gudbiyey maxkamad iyagoo ku doodaya in dhimistaasi ay keeni karto adeega ay u baahan yihiin ah, dadka oo yaraada warbixintan waxaa magaalada toronto ee dalka kanada kasoo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji dhimista golaha deegaanka ee magaalada toronto oo uu soo jeediyey xilli sii horreysay madaxa gobolkan ontario dagford ayay si adag uga hor yimaadeen xisbiyada mucaaradka iyo xitaa qaar ka tirsan xisbiga muxaafidka ee haya talada gobolkan oo uu ka mid yahay duqa magaalada toronto john tory ford ayaa sheegay in toddobiyo afartan golo deegaan oo ay leedahay magaalada toronto lagu soo koobo shan iyo labaatan oo keliya taasoo uu ku sheegay in lagu baajinayo lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollar oo dadka reer toronto loogu qabanayo hagaajinta wadooyinka guryaha iyo adeegyada kale laakiin waxaa arrinkaasi ka soo horjeestay xildhibaanada mucaaradka iyo murashaxiinta golaha deegaanka oo iyagu sheegay in kumanaan dollar ay ku bixiyeen olaha doorashada oo ka harsan wax ka yar laba bil codayn loo qaaday dhimista golaha deegaanka ayaa toddoba iyo toban ka mid a shan iyo labaatanka xildhibaan ee gobolku waxay u codeeyeen dhimista taasoo ka dhigaysa aqlabiyad balse dhinacyada kasoo horjeeda dhimista golaha deegaanka ayaa arrinkan u gudbiyey maxkamadda xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee n d p ayaa ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeestay dhimista golaha deegaanka waxaa loo baahan yahay dadka mar walbaba haddii isbedel noocan oo kalea la samaynayo in la eego marka ugu horeysa tartanka dadka soo gala iyo waktigii ay faraha badnaa ee ay geliyeen ta kalena waxa weeyaan in dadkan loo samaynayo isbedelkana in wax laga weydiiyo inay doonayaan ama tirada in hoos loo dhigo ama tirada in kor loo qaado micno ma samaynayso markaas in ma garanaysaa ay muka doodno number nicimo maxamed faarax oo ay ka mid tahay murashaxiinta golaha deegaanka ee magaalada toronto iyadoo ka sharaxan xaafadda etobico waadhka koobaad waxay u aragtaa in go-aankan uu yahay mid aan cadaalad ahayn kana fog dimuqraadiyadda waxawaaye meeshaan anaka waxaa nahanay wadan oo ayada democracygu marka democracy ku socda waxaa loo baahan yahay representation haddeerta electionka dhexdeeda dadkiioo tartamaya waa sheeko fooxmo badan aada u fooxmo badan in iska soo dhexgalo waxaana taaduu sameynaya hataa inuu u sugan yahay electionkii oo dhamaatay dadka hataa suu uu shaqada u qaban lahay adeega noqonaysaa xildhibaan faysal xasan ayaa sidoo kale rumaysan in adeega dadka loo fidinayay uu noqon doono mid yaraada maadaama labadii waadba hal qof uu maamuli doono halka markii hore ay ka hayeen laba qof shan iyo labaatanku dhibka ay leeda waxa weeye meeshii do xildhibaan oo golo deegaan ay ka garanaysaay dadka ay uga adeegayeen in adeegoodii uu sii yaraado tusaale ahaan aniga xabadda layga doorto waxaa degan dad gaaraya boqol iyo magaranaysaay toddobiyo toban kun oo qof dadkaas waxaa u adeegi jiray laba xildhibaan oo maaragtay xaafado kala gaara uga adeegay hadda way ku adkaanaysa hal xildhibaan golaha deegaanka wakiil uga qaado marka dhibaatada ay leedahay waxa weeyaan anigu aan ka qaba walwal badan waxa weeyaan adeegii loo adeegayay ayaa horta yaraanaya murashaxiin badan oo ay ka mid tahay niciimo ayaa hadda aaminsan inuu sugayo tartan ka culus kii hore maadaama kuraastii toddoba iyo afartanka ahaa lagu soo koobay shan iyo labaatan oo keliya waxaa waaye shaqo aada adag oo waaye laakiin realityga waxaa waaye haddii la rabo wax in la bedelo dadkii oo dareema xanuunka oo lagu soo koray faqriminada iyo dadka xanuunka dareema markay hataa jaamacadda dhameeyaan ay rabaan inay dadaalaan oo abaalaha dhan laga xiraayo dadkaasaa loo baahan yahay inay meesha tableka soo fadhiisadaan markay saan dhacda camar waxaa waaye anaka inaa sii wadno waaye inaa sii dadaalna waaye dadaalkana waa wadeena dadkana waxaa waaye inay ayakana inay ogaadaan waaye inaan u dagaalana inta badan dadka kasoo horjeeda go-aankan uu ka mid yahay duqa magaalada toronto ayaa rumaysan inay tahay mid wax u dhimaysa dimuqraadiyadda maadaama aanan lagala tashan shacabka sidoo kale aysan ahayn cadaalad xilli murashaxiintu ay ololahooda ku qarash gareeyeen lacago badan islamarkaana doorashadu ay ka harsan tahay muddo kooban xuseen nuur xaaji v o a toronto
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba koodiyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ururka dhakhaatiirta ilkaha ee soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa waxa ay caruurta iyo dadka waaweyn ee soomaalida ah iyo weliba kuwa aan soomaalida ahayn waxa ay u sameynayaan maalin ay ilkaha u dhaqayaan una hagaajinayaan si lacag la-aan ah wariyaha v o eda maxamuud mascada ayaa arrintaasi waxa uu ka horeystay doctor cabdiraxmaan ugaas axmed oo ka mid a dhakhaatiirta ilkaha ee adeegaasi fidinaya
anigoo dhakhaatiir badan oo soomaali ah aan waxaystusna mataqaanaa inaan dadkeena baahi ay jirto oo ay u baahan yihiin koodii in horta dadkii la tuso inay ilkaha u baahan yihiin inay imaadaan baaritaan lagu sameeyo waxaa kaloo istusnay mataqaanaa inay dadkeena ay u baahan yihiin dad badan oo ilkaha xanuunayo maalinta iida ah oon kaar caafimaad haysanin inaan ma aragtay aan tusno wixii aan u qaban karno anagoo dhakhaatiir badan marka maalintii waxaa isusna inaan hal maalin koodi aan ku bilaawno aan fiirino marka sidaas markaas kadib marka dabcan bishan hadda dhalatay maanta ee sebtembar ayaad sideedeeda qaban doontaan marka maalintaasi dadka aad qaabilaysaan iyo sida aad wax ugu qabanaysaan haddaad ii sharaxdo
ugu horeynta horta koodii dadka markay imaadaan waxaan u sameyneynaa raajo dhinaan ka qaadaynaa baaritaan guud ayaan u sameyneynaa markaas kadib waxaan u sameyneynaa qofka wuxuu u baahan yahay haddii qofka baahi markaas u hayso inuu ilga xanuunayo aan marka iyada ilaga ka siibno hadduu qofka dhaqitaan u baahan yahay dhaqitaan dhaqitaankana wuu keliyahay dhaqitaan hadduu fudud yahay wuu u sameyneynaa dhaqsi laakiin koodii anaga muhiimadda waxaan saarnay inaan mataqaanaa caruurta aan aan koodii aan u sameyno baaritaan markaas kadibna caruurta aan u sameyno haddii u baahan yihiin in cunuga xanuunayo laga saaro haddii buuxitaan yar u baahan yahay buuxino marka muhiimadda kooda horta ilkaha ilmahaan saareynaa markaas kadib dadka kale oo ilkaha xanuunaya aan u sameynayna qofka u baahan in laga saaro maalintaa marka qoraalada aad qorteen waa arka dabcan kalama cadda inaad soomaali keliya u samaynaysaan iyo in dadka o dhan aad u samaynaysaan haddii aad ii sheegto marka ma soomaali oo keliya aad aad maalinta dadka qaabilaysaan bay noqon doonaan mase qof kastoon kaan caafimaad lahayn dabcan anaga communitigan ku noolnahay waxaan rabnaa dadkao dhan inaan wada gaarsiino communitigeena sidaad ogsoon tihiin marmar telefishinka laga soo daaya mase radioga laga soo daaya inay waxyaalo xun sameynayaan intaasaan wax xun unbaa una laga sheegaa marka anaga dhakhaatiirta waxaan istusnay inaan wax positive wax fiican oo communitigeena inaan u sameyno dadkao dhan oo guudna u sameyno hadda radioga oo dadka north minneapolis degan ayagana waan kasoo daawaceyna insha allah dadka nooma kala aha communitigaana ku noolnahay jaamacadahana aadnay waxaan rabnaa communitigeena oo dhan qofkii ilbaabka nooga soo gala maalintaas aan daaweyno fii sabiililah ilahay dartiisna u sameyno docr cabdiraxmaan waxaa jirta in dabcan shaqadu ay badan tahay oo dad fara badan ay ka imaan doonaan sida la rajeynayo maadaama aad warbaahintii gobolka iyo tii caalamiga ahayd baad la hadlaysaan marka adinku ka tir ahaan dhakhaatiirta maalintaa shaqada fulinaysaah ma soomaali keliya ha tihiin haddii aad soomaali keliya tihiinna tiradinu intay lagta
gobolkan hadda minneabolis waxaa ku nool toban dhakhaatiir oo soomaali ah waxaa waaye mataqaanaa saddex wiil iyo iyo almost gabdhaha sidee todoba mise lix camal waaye dadka maalinta iidaa shaqeynayo somali dental association dhakhaatiirta waa wada soomaali meesha lagu qabanayana waa xafiiska oo qof soomaaliya iskale laakiin dadkan wax u qabanayno waa dadka ayu nooc meeshay ka imaadeenba u qabanayna insha allah dadka gobolkan wada degan oo dhan ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo marka haddii ay dhacdo qof in uu jiro maalinta shaqadiisu ay ka badan tahay in la qabto oo ilkiisu ama ay u baahan yihiin dhowr mar in la arko hal maalin aan lagu xallin karin dadka noocaasi ah maxaad ugu talagasheen inaad u qabataan maalinta waxaa aan dadkaas ugu tirigalnay inaan mataqaanaa dhakhaatiir waxaa jirto saddex dhakhaatiir oo soomaali ah gobolkan ku leh xafiisya maalinta iidaa waraaqayaan haysanaa oo qofkii la siinayo oo qofkii inuu dhakhtar kale u tago raajo dhinkoodana aan u diyaarino iyo baaritaanka lagu sameeyey siduu uu dhakhtar follow up ugu sameeyo insha allah anigana xafiiskeyga maalintaas dadka waan u sheegaynaa haddii oo diamond dental qofka imaan kariyo waan siinayna waraaqaan siinaynaa qofkii sidaan aan aan baaritaan dambe haddana ugu sii sameyna
shaqadan mujtadawacnimada ah hadda aad sameynaysaan oo markii ugu horreyso dabcan gobolka minnesota aad ka sameynaysaan qorshihiina ma ku jirtaa in aad sanadkiiba mar ama ka badan aad samaysaan hadda haddii oo safartana nooga horeyso marka laakiin waxaan fiirinaynaa baahida jirto dadkeeni waxaan u malaynaa dad badan hadda wada gaarsiin laakiin haddii baahi aad ay u jirto waxaan istusaynaa dhakhaatiirtiina dib iskugu noqono aan sanadkiiba laba jeer aan sameyno mise aan ka keeno dhakhaatiir oo haayo dhakhaatiir badan waxaan leenahay dhakhaatiir soo ohaayo degan maryland degan meelo gobolo badan meeshaan degan inaan isku wada keenno haddii baahida ay weynto maalin sanadkiiba mise laba jeer aan sameyno miseba sanad walbaba aan sameyno xafiisyaha aan ku wada sameyno
doctor cabdiraxmaan ugaas axmed oo u waramayay wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masacde halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal arooryo suuban ah mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington codkaasaad maqlaysaan waa heesta hafakari naftayday iyo codka fanaanada hibe maxamed
qof ayuu tamaatiday waa tahay codka macaana fanaanada hibe maxamed iyo heestaasi hafakari naftayda ay waxay gebagabo u tahay idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a heesihii dabacsanaa ee intan ka badnaana galabta iyo barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ayaad ku maqli doontaan haddii aala idmo inta ka horraysa aniga iyo xuseen waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.